kulankan oo hayay soo dhaweyn lansuubi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudood dowlada hirshabeelle oo weheliyayaan hanukumada xildhibaanada golo deegaanka waana ha agaasimey gudoomiyaha maamulka iyo hanukumada ganacsada degmada balcad iyo waliba kulanka ujeedsiyahay in degmada maalimo iidiyo ka suganayaan dalxiisayaal kushalkoyan gobolada dalka taas oo maamulka ka sheegay in muujiyaasa in degmada ku jara abniliska aamina kora waanayo ka ammaanayeen ciidamada booliska iyo guud ahaanba ciidanka xanakumide dhalinyarada qaybta ku hayta kulanka soo dhaweynta iyo ku hadleen sada markaasyoon ka faraasanyeen yoonaan mahadnageen maamulka degmada sida anigu balcad aan ka aaminsanaa weligeed maan soo dalxiisan maan imaan laakiin sidaan ka aaminsanaa iyo sidai ay tahay way kala duwan tahay weligeed waxaan la yaabi jiray geed cambo oo waxaan laga soo goosanaya laakiin maanta waxaa kusoo goostay aniga gacanteyda waxaan joognaa balcad waxaan filayaa balcad waa magaalo taariikhi ah soomaalidu taqaano waxaa laga yaabaa dhalinyar reer balcad inaysan noqon kun sagaal boqol iyo shantii balcad taariikh bay leedahay dhacdo weyn baa ka dhacday oo heer ahayd dowladeed ciidamada yimaadeen oo waxbaa ka dhacay waa kun sagaal boqol iyo shan marka waa magaalo taariikhi weeye aad iyo aad baan u faraxsannahay maanta waxaan joognaa magaalada balcad qaabkii aan u haystay balcad iyo sida hadda ay tahay markaa ka soo baxayna muqdisho iyo ilaa inta aan ka imaanayna meeshii aan soo marnay sida jidka uu ahaa bilicdiisa dhinacyada aad baan ugu maqsuudnay waxaana mahaddaas iska leh gudoomiyaha iyo amniga magaalada ka jiro iyo sida ay tahay bilicdeeda mar kale iyo mar labaad anoo afka ganacsatada ku hadlaya waxaan leeyahay gudoomiye waa mahadsan tahay
magacaygu waa rooble maxamuud axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarada maanta meeshan usoo dalxiis tagtay waxaan aad u mahad celinayaa agaasimaha degmada balcad ustaadka gudoomiyaha degmada balcad ustaadkaan u mahadnaqayaa iyo wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle iyo dhallinyarada quruxda badan ee madadashan isugu timid caaqiladan arkay ayagana aad baanu salaamayaa gudoomiyaha maamulka degmada balcad qaasim macalin nuur iyo waliba sheegay intan yeeta bilow iidan fayla maadaama deegaanka uuseeyey ku kafayla dalxiiska deegaankaga dadka waxay caan ku yihiin oo lagu yaqaanaa xilliga dadka moogtahay waxay arkaan xilliyada hadda wadamo dhalasho baxshaa jira moot oo yurubtan iyo meelahaas iyo baasboorra bixiyo xilliyo horaa meeshaan baasboor laga bixi jiray marka qofkii yimaado waxaa la sii jiray gabar iyo goof iyo gaariya laysugu diri jiro dameerkaa laakiin hadda xoogaa maqnaadka waa naga tiri bas marka waxaa dhawan ilaahu meeshiisa ku celi ilaahu dib nooga dhaqataagana marka xoogaa dhibkiisaa nagu bata maqnaadka marka qof walba oo dadkan iyo deegaankan inay maalgashta rabto oo ganacsata oo soomaaliyeed deegaanka waa u furan yahay balcad magacan waxaa lagu yidhaahdaa reer balcad qofka reer balcad markaa aragtid oo tidhahda waryaa tahay inuu qabiil kule isugu mayso wuxuu ku leeyahay reer balcada marka ugu horreysa reer balcada uu ku leeyahay marka shanta soomaaliyeedna waa laga helaa waa wada joogaan waa degan yihiin waa ku nool yihiin waxaa kale sharaf leedahay deegaankan oo mar walba ah xusna annaga markaan nahay reer balcad hanti soomaaliyeed deegaan keliya ku badbaada waa deegaankan qaranka soomaaliyeed hanti uu ka tegay oo burburka kadib warshadii dharkii suufka samey jirtay ee balcad weli waa sideedi ganacsada waxaan leenahay cirbada lay u baahan yihiin war cirbadina keensade baa shaqada horaha loo galo xaaji cali iyo abgaalow waa loo dhiibaa baashaas oo ag taallaa ayagaa hadda meesha ganacsada u waaweyn marka waxaan leenahay dhalinyaro soomaaliyeed aad tihiin waa idinkaaga mahadcelinaynaa inaad timaadiin oo ku dalxiistiin uga dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudood dowladda hirshabeelle iyo maamulka degmada balcad oon ku mahadnagay soo dhaweynta bileering iyo ansuubyan guud ahaan shacabkii maamul sheyba runtii sharafay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabad noocaana oo ay isugu yimaadeen soomaaliya gees ilaa gees waxaan ku faanaynaa haddaan hirshabeelle nahay degmada balcad oo gogol u ah soomaalida degmada waxay gaar u tahay qoys soomaali ahoo deganin ma jiro cunuga ku dhasha halkan wuxuu ku soo inafuraa soomaaliya oo dhan asoo walaalihiis yihiin marka aad iyo aaday u mahadsan yihiin degmada balcad maamulka gudoomiyahooda waxaan rajaynayaa inay sidaan sii ballaari doonaan dhalinyarada soomaliya waxaan u baaqaynaa hirshabeelle gaar ahaan degmada balcad ku soo dhowaada maamulka degmada balcad iyo wada dadaalo la ka hormaryo arrimo bulshada ah ee deegaanadaas